kitaabu nikaaxi nikaaxi kitaabkiisii haadaa maxalu halkan waa maxalkiisii looga hadlaayey nikaax nikaaxa caqdigana waa la yidhaahdaa wadciga iyo galmooshadana waa la yidhaahdaa qur-aanka wax alla waxaa nikaax ku soo aroora kulli caqdiga gunuda oo nikaax meherkaa loola jeeda la guntaayo ilaa hal aayadaha jirto oo loola jeedo wadci ama galmoosho waa aayadda suuratulbaqara falaa taxilu lahu min bacdu xataa tankixa zawjan hayrahu gabadhii ninkeedii hore saddex dalqadood ku furay xalaal uma ahan inay ninkaas mar dambe isku laabtaan zine maahanay guur kuma wada joogi karaan ilaa gabadhaas nin kala guursado oo ninkaas u galmoodo ninkaas hadduu ka dhinto ama ay haddana kala tagaan ninkii hore waa u xalaal waana nin guur u guursaday ninka dambe inuu yahay ee mid midkii hore loo xeeladaysanaya sida yahuudi uusan ahayn guurku marka kitaabka qur-aanku waa sugay sunnaduna waa sugtay waana ijmaac inuu sharci yahay ilaahay wuxuu leeyahy fankixu maa daaba lakum min annisaa guursada waxaa idinla wanaagsan haweenka ka mid ah ilaahay wuxuu leeyahy waankixu layaama minkum u guuriyo hooylaawayaalka dadka aan hooyga haysanoo iskaabulada u guuriya oo waa in iskaabulada la yareeyo mar kasta oo guurarka la badiyo marka guurku waa sunnatu ambiyaa dariiqadii nabiyaalka weeye الحديث الثالث بعد 300 حديث الحديث الثاني بعد 300 حديث كان لبي لو سطح بقول كغدال مروي وحا لو عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال عبد الله بن مسعود قال لنا رسول الله رسولك لو نغو يري صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب وليرى كلن كيديه من استطاع قفك اود منكم منك حال من كمد يهي الباء تجور فليتزوجها جوسل شبابك si goonida xanan ula hadlin waxa weeye guurka waxyaalaha lagu daweynayo waxaa ka mid ah in shahwada meel sharci daraa lala aado oo waxa weeyaan shahwadii meel xaaraana in lala aadaa lagu daweynaho dawo u yahy dadka marka dhallinyarada waa kuwa shahwadu ugu adag tahay oo loogu cabsi badan yahay inay meel xaaraana u leexdaan si goonida marka ayaga saasaa loola hadla ee dadka waaweyna guurka waa u sun yaa macshara shabaab dhallinyarada kulankeedu yahay man istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaalu idin ka mid yahay albaaata nikaaxa baa maxaa la ihahdaa baa-ada waa jimaac qofkii jimaac awooda falyatasawaja guursada laakiin hadda jimaac mi loolama jeedo waxaa loola jeedaa muanu nikaax qarashka nikaax mu-anu nikaaxa loola jeedaa qarashka nikaaxa oo waa maxe inuu meherka iska bixi karo biilka iska bixi karo oo gabadha guri geysan karo ku dhaqan karo taasaa loola jeedaa mu-anu nikaaxa loola jeedaa qarashka nikaax baa-ada maanta taasaa loola jeedaa laakiin asalka baa-a jimaaca la yidhaahdaa min almubaacatiyaa laga keenay oo guri ah ilaa ninkii gabadh guursaday guri u geysta laga raba yaa macshara shabaab dhallinyarada kulankeedii yahay man istadaaca qofkii awoodo minkum idinka xaal idin ka mid yahay albaa-ata nikaaxa qofkii awooda macnaha qarashka qofkii iska bixi kara oo meherka bixi karo gabadha biilo kara فليتزوج ها غورسدو فليتزوج وا امر امر امر كن مخو كينا وجوب وجوب ايو كان امر اصل واسع حتى وخ صارف وكل حيل امر كما علماء waxay leeyihiin hadii ninka waxa weeyaan uu u hilowsan yahay guur oo uu naftiisa zina uga cabsanahay haduusan guursan koo waa shardi uuna heri karo dhaqaaluhu ku guursa lahaa waajibay ku tahay inuu guursada waajibay ku tahay inuu guursada sababtoo ah waxa weeyaan wixii aan shayga xaaraamta laga dhowrsan karin la-aantood waajibay noqonayaan inuu qofku dhowrsadaa waa maxe waa waajib wamaa laa yatimu lwaajibu ilaa bihi fa huwa waajib inuu dhowrsado qofka waajibay tahay wixii waajibkaas aan la heli karin la-aantoodna waajib wey marka hadduu heli karo qarashuu ku guursado naftiisana zina uga cabsado waajibay ku tahay hadduusan zina naftiisa uga cabsan guurkiina uu rabo dhaqaalana uu heli karana waa sunno waajibnimadana aayaddan waxaa ka sarfiyey fankixuu maa daaba lakum wixii idinka idinla fiicnaada waxaa lagu xidhay qofka illa wanaaggiisa waajibkana laguma xidho qofka rabitaankiisa aayaddaasa ka leexay waa sunna mu-akadaa hadduu biilkii qarashkii heli karo una baahan yahay haduusan u baahnayn qarashkiina heli karo waa iska mubaax waa iska guursan kara hadduu cibaadadiisa hada iskaga dadaalana dhib male yaa macshara shabaab dhallinyarada kuwankeediiay man istadaaca qofkii awooda minkum idinka xaal idin ka mid yahay alba'ata qarashka nikaaxa falyatazawaja guursado faa'iidadiisiyaa la sheegaa laba waajib ayuu kuugu kaalmayna laba xaaraamoodna waa kaa fogayna guurku nabigu wuxuu uhi fa innahu guurku aqadu asagaa laabid badan lilbasari arag indhahaan inaadan ku fiirin islaan ajnabi kaa waa maxay waajibay kugu ta inaad fiiridaana xaaraamay kaa ta ilaaha kugu adoonsado ilah wuxuu yidhi waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim ragga mu'miniinta ku dheh nabiga subanow indhihiina laaba indhahooda waa inay laabaan waa waajib inaad indhaha laabtaa waxaana kuugu kaalmayna ninkii haddee guur guursaday oo xala- islaam xalaal u joogto mid islaameed hadduusan shaydaan ahayn indhaha ka daba taagina wa axsanu lilfarji farjigana asagaa dhawrid badan oo waxa weeyaan nin xalaal haysta xaaraan raadinna hadduusan dajaal ahayn marka farjigan inaad xifdido waa waajib alla kugu adoonsaday waqul lilmu'miniina yaquduu min absaarihim wa yaxfaduu furuujahum mu'miniinta indhahooda ha laabeen farjiyaalkoodana ha xifdiyen labadaas amaro alla kusiyu kuugu kaalmayna waman lam yastatic qofkaan awoodin oon biilka iska bixin karin oon meher heli karin yuusan guursanin fal calayhi bisoom soomka ha laasimo waa inuu soomaa oo waxa shahwada keenaya waa cuntada badan iyo cabitaanka badan soon ha soomo shahwada waa baabice markaas fa ina lahu soonka waxaa u sugnaaday wijaaun kormid wijaa wijaa waxaa la idhahdaa qawrta iyo waxaa la sameeyaa markii oo la rabo inaysan waxa weya xoog yeeshaan xaniyaha laga tuma xaniyaha la tuma ama orgida oo kale iyo xoolaha orgiga inuu cayilaa la raba marka xaniyaha inta laba bir la isugu dhigo ala tuma la garaaca waa baaba-ayo xoog iska yeelanaa wax dareena yeelanba marka waxaa la idhahdaa kormid ama tumid ala marka waxa weeyaan soonku marka orgigaas weligays dambe riyu lamid yahy ridaas riday asagoo isla daaqayn waxba kuma kala duwna marka soonku qofka waa kormaa macnaha shahwadiiu baabi'inaa sida haddii xanigaha laga tumo uu korom u noqonaa saasoo kaleetuu dareenka u baabi'inaa soonku marka qofkii aan awoodin inuu reer dhaqdo oon qarashaysan dawo kale marka halkaas marka waxbaa soo baxay masalo weyn masaladaas waxay tahay qofka laba dariiq waxaan ahaynoo u bannaan ma jiro dariiq uu qofku ku shahwo guto u xalaala waa addoon uu leeyahay iyo waxa weeyaan guur dariiq saddexaad ma jiro waa inuu soomo dariiq saddexaad ma jiro addoon uu leeyahay waa ku shahwo guda karaa hadduu guursadana waa ku shahwo guda karaa dariiq saddexaad oo qofku ku shahwo gutaa ma jiro ma jiro wاladiina hum lifuruujihim xaafiduun ilaa calىa aswaajihim ow maa malakad aymaanahum waxa weeyaan mu'miniintu waa kuwa farjiyaalkooda xifdiya ilaa haweenkooda iyo addoommadooda maahane faman ibtaqaa waraaءa daalika labadaas dariiq meel aan ahayn qofka ku shahwo guta fa ulaa'ika hum ulcaaduuna xuduudda alle waa ka gudbeen kuwaas xuduudda alle waa ka gudbeen taas marka macnaheeda waxa weeyaan istimnaagu waa xaram wey saasaa ka soo baxday marka soonka ha laasimo soonka kormid uu leeyaho shahwadu ka baabi'in wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wsala allahu waslama wbaaraka calaa nabiyina mxamed
نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد كتاب عمدة الأحكام ينقص جرني كتاب النكاح لحدي سنكو جرني وحنسو قرني حديث كانس بن مالك الحديث الثالث بعد الثلاثمائة marwiyan waxaa laga wadha can anas ibni maalikin radia allaahu canhu anna nafaran koox kooxdaasoo min asxaabi nebiyi nabiga asxaabtiisa ka mid ah sa'aluu waxay weydiiyeen aswaaja nebiyi nabiga xaasaskiisa sala allahu calayhi wasalam can camalihi camalkiisa fii siri qarsoodi xaalu ku sugan yahay uu camal falo saxaabada waxay aad u raaraaci jireen nabiga afcaashiisa iyo aqwaashiisa si ay u sameeyaan wuxuu sameeyey oo kale marka masaajidka markuu joogo dadka la joogo markii jihaad lagu jiro wuxuu sameeyey way arkeen laakiin markuu guriga joogo waxa uu sameeyo oo cibaadada siriga oo habeenkii guriga uu ku sameeyo inay ogaadaan ayay jeclaysteen marka taasna waxaa og un nabiga sawjaadkiisa markay sawjaadkii nabigay u yimaadeen markaasay ku yidhaahdeen nabiga muxuu sameeyaa marka uu guriga joogo marka waa u tilmaameen maalmaha gabal inuu soomo gabal afuro habeenkii qayb ka mida salaatuleyl u taagan yahay qaybna seexdo arrimahaasay uga warrameen marka gobol ka mid ah markii arrintii loo sheegay waxay yidhahdeen annaku la mid maahin nabiga dembigiisii horena waa la dhaafay kiisii dambena waa la dhaafay annaga dembi horaa laynin dhaafay iyo mid dambaa laynin dhaafay cidna nama dhihin marka camalka uu samaynaa inaan ka badinno ayaa loo baahanya mana loo baahnayn ee waxaa loo baahanya nabiga wuxuu sameeya in la sameyo wuxuusan samaynaa la iska daayo sida sawaabka waa taas faqaala bacduhum gobolkood waxay yidhaahdeen laa atasawaju nisaa anugu haweenka guursamaa oo waxa weyan cibaadada iga mashquulinayaan saasay yidhaahdeen wa qaala bacduhum gobolkoodna waxay yidhaahdeen laa aakulu laxma hilib cuni maa hilibka maxaa yeeley hilibku wuxuu keenayaa jirka in xoogaa fitimiin badan nafaqo wax gasho xoogaa subagu bato qofkii cayilo cayilkiina cagsiyu keena hurdo badanuu keeni marka inaan cuslaadoon cibaadada ka cuslaadaan ka cabsanoo hilib igalo waxa weyn hurdada xoogaan macaansado waxa weeye sidaas daraaddeed waxiliba cuni maa wa qaala bacdun gobolkoodna waxay yidhaahdeen laa anaamu ku seexama calaa firaashin wax gogol dhulkan iskaga seexan aniga si aan nafta un cabiidiyo waxa weeyaan aniga wax firaash iyo gogol ah ku seexan maa waxaasoo dhammuna waxba kama taraan cibaadada cibaadada qalbi nool oo khaalisa wax ka tara bis fabalaqa daalika arrinkaas nabiya nebiguu gaaray sala allahu calayhi wasalam faxamid allaha alluu mahadiya nabiga markii arrin ay soo korodho oo caddayn u baahano diin ah waa istaagi jiray waa khudbay jiray waa la hadli jiray dadka mar kastoo arrinu soo korodho faxamid allah markaa khudbadiisana xamdigii ku bilaaban jiray faxamid allah allah ayuu mahadiyey wa ahnaa calayhi alluu ammaanay wa qaala wuxuu leeyidhi maa baalu aqwaamin dad xaaladoodu maxay tahay qaaluu yidhaahdeen kadaa sidaas sidiiu sheegay dhaqankii sidaas aha markuu rabo dad khada ku dhacay inuu saxo ta istaago ma dhihi jirin hebel iyo hebelaa sidaas yeelay waa qaldan yihiin ma dhihi jirin sida ay u badnaa nabi maxamed wuxuu ahaa sala allahu calayh wasalam markii wax badanna waa soo marna hadda kadibna waan arki doonnaa wax badan markii qolo ay sameeyaan wax sharciga khilaafsan wuu istaagin markaasuu leeyahay dadka sidaas yeelaya xaaladooda maxay tahay waa qaldan yihiin wey marka fiiri maqaasisidii wanaagsaneed oo la rabay waa la helaa oo waa maxe ayaga in loo sheego xaqa way fahmayeen in lala hadlaayo dadka kalena inaysan qadda aan uga dayan oo dadkii loo caddeeyo waa la helay wanaaggaasoo la rabay dad ayagii in la ceebeeyo mafsadaana waa laga badbaadi marka waa dariiqa ugu wanaagsan oo wax loo soxo nabigu wax u saxi jiray oo dariiqadii uu ku soxi jiray wey sala allahu caleyh wasalam laakinnii aniga usalli waan tukadaa habeenka qaybo ka mid ah wa anaamu waana seexda habeenkii oo dhan ma sooma jeedo qaaraa ku dhaarteen cabdullahi bn camr ibn caasa ka mid aha habeenkii oo dhan inuu soo jeedo marka waxa weeyaan wuxuu yidhi nabiga sala allahu alay slam aniga habeenkii qayban seexda qaybi waan soo jeeda sida sawaabka oo sidaa habeenkii o dhan inaad soo jeeda ma aha wa asuumu waan soomaa maalmaha gabal wa ufdiru waa afura maalmaha gabalna taasuna sanadoo dhan ayaan soomaya ay ka soo horjeedaa waatasawaju nisaa haweenkana waan guursadaa guurka kama tago faman raqiba qofkii naca can sunnatii sunnadayda falaysa minii iga mid ma ahan oo dariiqaygii kuma socdo dariiqaygii kuma socdo marka fiiri nabiga xataa cibaadaad uusan samayn jirin haddaa tiraa waan samaynaa nabiga sunnadiisi adnaca maxaa yeelay sunnadii uusan samayn maxaa la yidhaahdaa sunna tarkiya waa in laga tagaa sunaduu sameeyeyna maxaa la yidhahdaa sunna ficliya waa in la sameeya haddaad samaydo marka cibaadaad aan nabigu samayn sunnadii nabiga waad nacday waa khilaafta tii nabigu sameeyey haddaad ka tagtana sunnadii nabiga waa khilaafta maxaad sunni ku noqon kartaa wuxuu sameeyeyna samey wuxuu ka tegeyna ka tag khalaas sidaas weeyaan marka kulli waxaas o dhan haween guursamaa cibaadada iga mashquule ee sidaas oo kaleeto aniga hilib cuni ma aniga gogol ku seexan ma habeenkii o dhan aan taagnaana hal maalin afuri ma kulli waxaas waa mukhaalafatu sunna mukhaalafatu sunna wey marka guurku waa min sunani alambiyaa maxalshaahidkana waa halkaas الحديث الرابع بعد 300 حديث كافرية صدح بقول كقبال مروي وحا لغا وري عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سعد بن أبي وقاص وهو يري رد رسول الله رسولك إله وين رديي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مطعون عثمان بن مطعون التبطل go-idda dumarka guurkiisa laga go-o nebigu waa ka ridiyo waa ku diiday tabatulka waxaa la yidhaahdaa alinqiaac can innikaax in nikaaxa laga go-o amase tarku nikaax nikaaxa oo laga tago laga go-o ayaa la yidhahdaa tabatulka nebigu waa ku ridiyo waa ka diiday walow adina hadduu fasix lahaa nabigu lahu cumaan lakhtasayna waan isdhufaani lahayn waan isdhufaani lahayn iqtisaaga waa xaniyaho lasoo baxsho oo bannaanka loo tuuro marka inta la dilaaciyo in xaniinta macal xididkeeda la tuuraa la yidhahda iqtisaaga wijaagana waxaa la yhahdaa xaniinta xididkeeda in la burburiyo labadoodu isku meelay marka maqsadku isku meelu gaaraho shahwada iyo dareenka dhamaa dhimana marka xalana wijaagan soo marna haddana iqtisaaga marka midna waa tumid midna waa dhufaanid marka nabiga hadduu u fasixi lahaa kulli xaniyaan iska bixi lahayn caadi wax dareenoo dambe weliga naguma soo dhexin taasaa imaaleheed laakiin maadaama uu diiday waxaan ogaanay inaan la ogolayn inaan la ogolayn inaan la ogolayn cumaan ibnu madcuun cumaan ibnu madcuun ibnu xabiib ibnu wahab aljumaxi alqurashi wuxuu la dhashay qudaama ibnu madcuun فضلاء الصحابة أيو كمد هي سادات كودي ببادة سابق من السابقين الأولين أيو كمد يهي لبدي هجرة وو هجرودي بدرنا وو حاضري وقوناها أول رجل مات في المدينة من المهاجرين قفك يقوه الرئي المهاجرين تكمد على المدينة كل انت واسقا قفك يقوه الرئي أولوغو آسو بقيعنا واسقا قبورها بقيع سقا لغو آس سقا يقوه الرئي المهاجرين تاكاس كل انت بقيع سقا لغو آس isagaa lagu aas marka cumaan ibnu madcuun radia allahu tacaala canhu marka nabigu waa u diiday halkaas waxaan ogaanay marka inay mukhaalafatu sunna tahay qofku inuu yidhaahdo aniga guur ma rabo cibaadaan u go-aa taas in nabigu diiday taas in nabigu diiday kadaalika in nabigu waxa weeyaan saxaabadu inay ka fahmeen inaysan bannaanayn in la isdhufaana mar haddii nabigu diiday in guurkii laga go-o sababkii keenaydana ma bannaana oo qofku inuu dawo inta iska cuno isdhufaano ama uu waxniyaha iska baxsho iyaduna ma banaana ma banaana oo saxaabadu halkaasay ka fahmin inaysan banaanayn xaafid ibnu xajar wuxuu yihi xikmadda nabigu ugu diiday waxay tahay waxaa laga rabaa ummaddu inay badato si ummad badanoo muslimu markay soo baxdo kufaarta loola jihaado hadduu nabigu u fasixi lahaa arrintaasay jeclayso lahaayeen taranka ummaddaa go-i lahaa muslimiintaa yaraa lahaa kufaartaa bada laheed muslimku saasuu ku daciifi lahaa waana khilaafu lmaqsuudi min albicati almuxamadiya nabiga soo diriddiisayna taas ka soo horjeedaa nabiga waxaa loo soo diray ummadda muslimka inay badato tawxiidku kor noqdo kufriga iyo gaaladuna ay yaraato alxadiiu alkhamis bacda alaamia marwiin waxaa laga wariyay can ummi xabiiba binti abi sufyaan ummu xabiiba بنت أبي سفيان رضي الله تعالى عنها أم حبيبة بنت أبي سفيان أبي سفيان مجعي سواح لها صخر بن حرب صخر بن حرب أيها ليلة هذا إحدى أمهات المؤمنين وهي من السابقين الأولين كمتها لبدي هجربه هجرودي وحي هجروتي حبشة زوج كيدي أيضا الله صعطة عبيد الله بن جحش زوج كيدي عبيد الله بن جحش أيضا الله صعطة أيها هجروتي حبشة هل كيس مركي لتقي ayuu gaaloobo krishtan u noqday halkaasoo isagoo nasraaniga ku dhintay halkaas isagoo jooga iyadoo joogta ayaa nabigu nikaaxsaday sala allahu calayh wasalam iyadoo joogta xabasho ayaa nabiga lagu nikaaxiyey oo najaashi ayaa nabiga waxa weeya wakiil u ahaa oo ku nikaaxiyey amase waxa weeyaan aqwaal kalena way jiraan marka halkaas isagoo nabigu jooga ayaa lagu nikaaxiyey kadibna haddana halkaasay ka timid waxay timid magaalada madiina kadibna madiine ayaa lagu oobsaday afartan iyo afar markay hijiriyadu ahayd aqwaal badan oo kalena way jirtaa ilaa konton iyo sagaalka inay gaartay can ummi xabiiba waxaa laga wariyey binta abi sufyaan radia allahu canhaa annahaa ummu xabiiba qaalad waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahayow inkix guurso ukhti walaashay walaashay ibnata abi sufyaan gabadha walaashayo ina abi sufyaana guurso oo la yidhaahdo caza magaceeda caza alla dhihi jiray guurso gabadhaas riwaayadda saxiix muslimkaa kuso ku sugnaatay qaala nabigu wuxuu yidhi awa tuxibiina daalika oo arrintaas ma jecesha mogtahay wax badanaaba dabciga dumarka ma ahan ila guurso inay tidhaahdo dabci lagu yaqaano dumarka ma ahan inaad tidhahdo rasuulka allow ila guurso marka waxay tidhi gabadha walaashay aabbahay dhalay oo ina abi sufyaana waxa weeyaan oo cazo ah gabadhaas guurso markaasaa nabigu yidhi arrintaas ma jecesha faqultu waxaan iyay tihi nacam waan jecelahay lastu aniga ma ihi bimukhliyatin mid kula gooni noqonayda laka adiga ee aniga keligaa miyaad awlay qabaysa kollayba haween kale waad ila guursan mar haddaad haween kale ila guursan waxa weeyaan qayrkaaga iyo in qof kaleeto oo adiga aad guursanto qofkaan ugu jecelo qayrkan ila wadaagaa waa walaashay tihi faqultu waxaan igay tihi nacam haa waan jecelaha lastu ma ihi bimukhliyatin mid kula gooni noqonayda laka adiga wa axabu man qofka aan ugu jecelahay mar haddaanan kaliga aanan ku helayn kaligay mar haddaanan kaligay ku helayn wa axabu man qofkaan ugu jecelahay oo shaarakan ila wadaaga fii khayrin khayr ukhti waa walaashay marka taasna waxay ku tusaydaa mu'miniintu inay yihiin qofka qofka qofka kale inuu khayrka la jecel yahay fa qaala rasuululahi rasuulka alle wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam ina daalika guurkaasu laa yaxilu lii xalaal iima aha xalaal iima aha maxaa yeelay waxa weya wa an tajmacuu bayna alkhtayn ilaahay wuxuu idinka xarimay laba gabdhoodoo wada dhashay inaad guur ku jamci ku jamcidaan uma bannaana ninka laba gabdhood oo wada dhalatay inuu guur iskugu keeno inuu addoonnimo inta iskugu keeno milkiye xaq waa u leeyahy laakiin addoonnimo hadduu ku milkiyana addoonnimadaas uguma wada galmoo karo mid hadduu ugu galmoodo tan kala ka xaaraan noqonay middaas kale ayaa ka xaaraan noqonay hadduu mid u galmoodo weliba middaas waxay xaaraan ka noqoneen ilaa middaan uu u galmooday ay ka xaaraan noqoto taasu xaaraanay ka noqoneen say uga xaaraan noqon kartaa hadduu u guuriyo middii uu u galmooday hadduu kadib nin qof u guuriyo ila waa u guuri karaahe bis wey tii kale xalaal u noqonay ama uu iska xoreeyo oo iska sii daayo ama uu gado ama uu qof siiyo laakiin intay tii uu u galmooday xalaal u tahay midda kaleeto la dhalato addoontaa xalaal u noqon mayo u noqon mayso marka waxa wey laba gabdhoodoo wada dhashay guurna laguma jamci karo addoonnimo waa lagu wada milki karaa laakiin looguma wada galmo karo maxaa yeele islaamkan wuxuu la soo degay dadka la ysjeclaysiiyo labada dumarka oo laysla qabana badanaaba cuqdadaa shaydaanku dhex dhigaa haddii marka laysla guursado qaraaba goysnima ka dhaxay saasaana sharci islaamka u diiday waa xaaraan marka qur-aanka alla ku diiday marka nabigu waxaa xalaali ma ahan weliba laba ciluu ku cileeyey taasna masale usuuliyaha ku jirtoo ah in hal xugun laba cilo lagu cilay karo midaasu waa miday mid kalena wuu ku cilay doonaa qaalad waxay tidhi marka sababtay u leedahay guurso waa maxay sababtay u leedahay guurso waa maxay ilaa qur-aanka alla ku sheegay inuun laba gabdhoodoo wada dhalatay guur lagu jamci karin aayadduna way soo degtay markaas ka hor sida laga fahma xadiidka oo xalaal ima ahno nabigu oo rabiibanimadu ku sheega waa ishaaray nabigu waxaa dhici karta laba shay marka in looga jawaabo inay tiri nabiga khusuusiyo u gooniya weeye ilaa nabiga xagga guurka waxyaala badan oo khusuusiyahu lahaa inuu dumar waxa weyn afar ka badan guursan karo oo sagaal hal mara uu guur ku jamciyey in inta gabar u timaado tira nabiga nafteydan kuu hibeeyo waa ku aqbal hadduu yidhaahdo mehir la-aan shuhuud la-aan weli la-aan ay xalaal ugu tahay waxyaalo badan oo axkaamaho u gooniyuhu lahaa nabiga sala allahu alay waslam marka inay istiri nabiga waa u gooni waa mid waxay kaloo culummadu sheegaan inaan aayaddu weli aysan maqal umu xabiiba ma way dhici kartaa way dhici kartaa marka nabigu wuxuu qaalad waxay tihi marka uu yidhi nabigu xalaal iima ahan weliba macnaha daahirka ka ahu waa inay istiri khusuusiya jirta sababtaa waa tana qaalad waxay tihi innaa annaga nuxadau waxaana la kugu sheekeeyaa annaka adiga turiidu inaad rabto an tankixa inaad guursato binta abisalama gabadha ina abisalama inaad guursaydo oo la yidhahdo rudda dura aan dhihi tagay dura gabadha dura oo zawjadaadu dhashay umu salama abisalama waxa weeyaan markuu dhintay umu salama oo zawjadiisa ahayd uu ka dhintay anabigu guursaday umu salama marka oo umulmu'miniin ah ayaa dhashay gabadhan dura marka waxaana kugu sheekayay tihi gabadha zawjadaada umu salama oo ina abi salama inaad guursaydo taasaana lakugu sheekeeya marka waxaan saas ka fahanay inay khaas kuu tahay oo sida dadka kale ay uga xaaraanta aysan xaaraan kaaga ahayn qaalad waxay tii inaa anaga nuxadau waxaana la kugu sheekeeyaa anaka adiga turiidu inaad rabto an tankixa inaad guursato binta abi salama gabadhayna abi salama aho duraa qaalana wuxuu uhi binta ummi salama ummu salamada zawjadayda gabadheeda mise waa gabadh kalu dhalay abi salama midda zawjadayda gabaday dhashaya oo rabiibanayda aha qaala waxay tii qultu waxaana nacamhaa taasana la kugu sheekeeya taas waxaa fahmaya dadka ishaacaad sheeko oon sal iyo raag lahayn hataa nabi waa laga sheega waxyaalaha banu aadamku oo shaydaanku uu ku shaqaystay ka mida waxa weeyaan ishaaca oo aan sal iyo raag lahayn aan suuqa laiska soo gelinay hataa xaali saasa lagu sheekaystay nabigu wuxuu guursan rabaa rabiibadiisa rabiibadiisuu guursan rabaa taasna saasana lakugu sheekeeyay markaasuu nabigu marka qofka masale markuu ka jawaabayana waa inuu hubsado istifsaar ku sameeyo nabigu wuxuu yidhi binti abi salama ilaa abi salama gabar kalu dhali karaa ee ma waxaad ula jeertaa yidhi bintu ummi salama zawjadayda ummu salama gabadha ay dhashay oo rabiibadayda qaala waxay tihi qultu waxaana nacamha taasaan alkuu sheekeeya fa qaala nabigu wuxuu yidhi innahaa gabadhaas laba ciluu ku cilaynaa marka taas gabadhaasu laba cilo ku cilayna gabadhii hore maaha cafwan inahaa gabadhaas oo ina umu salam oo ina abi salamaa low lam takun haddaysan ahaa lahayn rabiibatii rabiibadayda fii xijri dhabtayda ku soo kortay maa xallad lii xalaal iima noqoteen hadda waaba rabiibadayda rabiibo waxaa la yidhahdaa islaantaa qabto gabadha ay dhashay nin kale ay usoo dhashay rabiibo taasaa la yidhahdaa islaanaad guursatay gabar horay nin kale usoo dhashay aa la yidhaha rabiiba haddii gabadhaas aada guursatay aad isku tagtaan gabadha ay dhashay waa kaa xaaraan cala ta'biid weligeed dambe xalaal kuu noqon mi laakiin waa shardi inaad isku galmooteen oo ilaahay wuxuu ihi subxaana wa tacaala wa rabaa'ibukum allaatii fii xujuurikum waxaa alla idinka xaaraamtilmeeyey gabdhaha dhabtiinna ku soo koray oo islaamihiinnu dhaleen laakiin goormay xaaraam tahay allaatii dakhaltum bihinna waa markaad haweenka u galmootaan haweenka markaad u galmootaan gabadhay dhaleenaa weligeed xaaraan idinka noqon laakiin fiiri gabadha markaad isku nikaaxido hooyadeed haba u galmoona weligeed xaaraan idinka noqon farqigaas yarkaa udhaxeeya gabadhaad isku nikaaxido islaanaad isku nikaaxiday hooyadeed nikaaxaasay kaaga xaaraan noqon cala ta'biid laakiin gabadha iyadu ay dhashay markaad u galmootay cala ta'biid kaaga xaaraan noqon intaas yartaa udhaxeeya marka marka sidaasay xaaraan uga tahay marka nebigu wuxuu yidhi inahaa inahaa bintu abi salama low lam takun haddaysan ahaa lahayn rabiibatii rabiibadayda rabiibadaasoo fii xijri dhabtayda ahaatay maa xallad lii xalaal iima noqoteen inahaa bintu abi salama libna labnatu akhii labnatu akhii waa walaalkay gabadhiisii min alradaacati xagga nuugmada iigu walaal ah adeeraanba u ahayba gabadha taana xataa hooyadeed guursa lahayn xalaal iima noqoteen maxaa yeelay walaalkay oo xagga nuugmada iigu walaal ah ayaa waxa weeyaan dhalay oo abu salama iyo nabi maxamed a naas wada nuugay sala allahu alay slam naas wada nuugay ardacadnii waxaa i nuujiday aniga iyo wa abaa salama huwayba gabadha la yidhaahdo addoonay ahaa jirtay waa la xoreeyey huwayba inuu jiray marka halkaas maxaa kaaga soo baxay waxaa ka soo baxay kow caruurka hooyadiis hooyaan ahayn in la nuujin karo kow haddii la nuujiyo hooyada nasabkaoo kale sideediioo kale waxa weeyaan caruurta naaskaas kula nuugtay walaalaa tihiin nasab wixii ku xaaraan noqonayaa nuugmada kaaga xaaraan noqon oo walaalka naaska kula nuugay waxa weeyaan walaalkaa oo kale weeya gabdhihiisu waa kaa xaaraan ay dhaleen adeeraad u tahay adeeraad u tahay marka laba cillo ayuu xukunkan ku cilayay marna waa rabiiba marna adeer u yihi labadaas dhinacay xaaraan uga tahay labada dhinacma mid walbaa waa xarime marka nuugmadu waxay xarimtaa nasabku wuxuu xarimo falaa tacridna ha ii bandhiginina uu yidhi nabiga sala allahu calayh wasalam calaya korkayga banaatikuna gabdhihiina ha ii bandhiginina gabdhaha aada dhasheen ummahaatumuina zawjooyinkiisii ula hadlaa nabiga marka zawjadaadu gabadha ay dhasho rabiibadaa xalaal kuma ah waa kaa xaaraan biijmaaci lmuslimiin mar haddii waxa weeyaan rabiibo ay tahay oo ayna gurigaaga ku kortay waa ijmaac haddaysan gurigaaga ku korina daa-uudu daahiri ah khilaafo khilaafkiisuna wax macnaa male sida sawaabkaa waa sida a'imada kale muslimiintu ku tageen hadday guri kale ku korto oo wuxuu le isaga fii xujuurikum taasuu shardina wuxuu leeyahy xujuurikum ha leeyihi waa inay gurigaaga ku kortay ee guri kale hadday ku korto iska guursan kartaa u leeyahy waxa weeyaan culummadu waxay yidhahdeen fii xujuurikum kharaja makhraja alghaalib sida badan wey badanaaba sida badan ayaa moogtahay islaantaadu gabadhay dhashay gurigaagay ku kori marka sida badana laga soo qaado waxay lamid tahay yidhi tirahdeen walaa taqtulu awlaadakum khashyata imlaaq carruurtaad dhasheen ha dilinina cabsi aad fakri ka cabsayda badanaaba sidaasaa qaalibeedoo loo dili karin ee ayagoon fakri laga cabsayn si kalema loo dili kara carruurtaad dhashay marka waxa weeyaan mafhuum male kharaja maqraja lagaaliba la yidhahda falaa tacridan ha ii bandhiganina calaya korkayga banaatikuna gabdhihiinna walaa akhawaatikuna walaalihiinna ha ii bandhignina walaalaha marka iyo gabdhaha farqiga udhaxeeya gabadha aada guursato oo aad aada galmooteen gabadheeda cala ta'biiday xaaraan kaaga tahay laakiin walaasheed walaasheed waxa weeyaan inta ayada aad qabtay xaaraamkaata ee ayada hadday kaa dhimato ama aad kala tagtaan walaasheed waad gursan kartaa sideed qof ay ka mid tahay oo si mu'aqada kaaga xaaraam ah sideeddaasay ka mid tahay walaashu qaala curwatu wuxuu yidhi qaala curwatu intii ka bilowda bukhaari ma warin muslimaa wariyey waa inaad ogaataa saas ingu inuu baraarujiyeyna ahayd ibnu mulaqinaana iclaamka ku baraarujiyey qaala curwatu wuxuu yidhi wa huwaybatu curwa waa taabici curwat bnu zubayr qaala curwa wuxuu yidhi wa huwaybatu huwayba mawlaatu waa addoon addoontaasoo liabilahab u sugnaatay nabiga adeerkiis abilahab ibni cabdilmualib ayaa lahaa jiray kaana abulahab wuxuu ahaa actaqaha mid xoreeyey fa ardacat way nuujiday annabiya nabiga sala allahu calayh wasalam nabigay nuujiday falamaa maata markuu dhintay abulahbin abulahbin iyo abulahabin labadaasaa ku bannaan abulahbin ama abulahab markuu dhintay ra'aahu waxaa arkoo ku ru'yooday abulahab bacdu ahlihi eheladiisa gobolka mid bishari xiibatin xaalad lagu arko qof xaaladda ugu shar badanaana lagu arko isagoo un qof sidii u dulloobo ugu dulli badan oo wax sharah oo qof lagu arko tii ugu shar badneed ku sugan alla arko ayaa la arko ilaa haddee abulahab gaalnimu ku dhashay waa nabiga adeerkiis gaalnimu ku dhintay waa nabiga adeerkiis waana la dagaalamay dacwadiisa ilaahayna si sariixuu qur-aanka ugu caddeeyey asaga iyo islaamtiisuna inay naar galayaan tabad yadaa abilahabi suurad dhama alla ka soo dejiyey sayaslaa naaran daata lahba ilaahiy inuu naar galaayo alla sheegay isaga iyo naart naartiisaba marka xaalad qof lagu arko xaalada u shar badneeda lagu arko lagu ru'yoodo fa qaala bacdigii ru'yoodayaa wuxuu ku yidhi lahu abilahab hurday ku wada hadlayaan maadaa laqiita maxaad la kulantay maxaad la kulantay haddaad dhimatay qaala abulahab wuxuu yidhi lam alqa lama kulmin bacdakum gadaalkiin khayran wax khayra maalinkan idin ka soo togan adduun ka soo tagaa khayr igu dambeeyey cadaab la ku jira hayra anii aniga suqiitu waa lay waraabiyaa fii haadihi meeshaasaa layga waraabiyaa suulka iyo farta murugsatada marka laysku qabto meeshaas udhaxayda meeshaas udhaxaydaoo godan meeshaasaa layga waraabiya aan xoogaa ka dhuuqaa bicataaqatii xorayntayda sababteedaana la ii waraabiyaa huwayba aan waraab bicataaqatii bisababi cataaqatii xorayntayda sababteed aan la ii waraabiyaa huwaybata aan xoreeyey marka meeshaas xaa ka soo baxay abulahab oo gaal maariga ahaa markuu dhintay cibaadooyinkuu sameeyey mid ka mida inuu ku nacfiyey aa ka soo baxay cibaadooyinkuu sameeyey oo ilaa addoon la xoreeya waa cibaado weyn inuu ku liibaanay oo waxbartood hadda liibaan weyn lama arkee naar kama bixine waxa wey inuu xoogaa cabitaana ku helay aha meeshii ka soo baxay meeshaas marka waxaa looga jawaabin sida soo socota weliba tambiih intaas yartaahoo dambe qaala curwatu intaas mawliidley waa meeshay deliishadaan kuwa mawliidka dhiga oo bidcolayaalka ah meeshay deliishadaan waa halkan meeshaasay deliishadaan waxay yidhaahdeen abulahab markii nabigeenna la dhalay waxaa ugu horreeyey oo ugu bishaareeyey huwayba maalin isniinahana nabiga la dhalay markaasuu inta farxay oo inta maga inta tagtay u sheegtay oy tihi huwayba u tagto waxay tidhi bishaarayso walaalka cabdullaahi oo dhintay islaamtiisii aamine ahayd wiilay dhashay walaalkaagii dhintay islaamtiisii wiilay dhashay ku bishaarayso waa farxay markaasuu yidhi xoraata maadaamaad ii bishaarayda farxaddii uu nabiga dhalashadiisa ku farxay darteedu u xoreeyey maalin kastoo isniinaha meeshaas laga cabsiiya oo la idhaha dee nabiga haddaad ku faraxday waxaa lagugu abaalmarin maalin kastoo isniin adna inaad xooga hesho marka waxay yidhaahdeen gaal farxad uu ku farxay haddii xoogaa uu ku helay muslim farxad uu maalintaas ta farxo fantasyaha dhigo maxaad u malaynaydaa wax lagu helaayo gaalba hadduu inta ku farxay xoogaagaas ku helay haddaan annagu maalintaas faraxno isniinta ah oon fantasya dhigno oon xaflada dhigno hade wax lagu helayo lama koobi karo meeshaasaan ka daliishayna ha yidhahda horta shaki male nabi maxamed ku farxidda lagu farxaa inay qayr tahay jacaylka la jeclaadaana waa waajiba sunnaba ma aha salliga lagu salliyaana sala allahu calay wasalam waa waajib oo salaad kastoo lagu sallino waa baatil la yskuma haysto marka nabiga jacaylkiisa in lagu farxo siiradiisa laga sheekeeyo laakiin in cibaado aan allah jidayn nabiguna jidayn ilaa waa laysku waafaqsan yahay ragga dhiga iyo culimmada diidan in mawliid aan nabigu dhigin waa laysku waafaqsan yahay saxaabadu inaysan dhiginna waa laysku waafaqsan yahay afartii imaamu madaahibta caanka inaysan arag maqalna waa laysku waafaqsan yahay kadibaa la bilaabay marka waxaa looga jawaabin sida soo socotay dhegayso ko qur-aanka sariixiisuu ka soo hor jeedaa warkaana marka ugu horeyda hadduu xataa saxiix noqon lahaa qur-aanka sariixiisa qur-aanku muxuu leeyahay waqadimnaa ilaa maa camiluu min camalin fajacalnaahu habaaan mansuura gaaladii waxaan u qastanay camalkay sameeyeen booh la jafaan ka dhigay marka gaal camaluu sameeyo hadduusan islaamin ajarka helima camalka uu sameeyo oo ilaahay dartiis uu u sameeyo isagoo gaal ah hadduusan islaamin adduunkaa lagu dheefina xadiiska saxiixa saasu leeyay hadduu islaamana xadiiska bukhaariga muslima caddaynayo uu nabigu yidhi xakiim ibnu xisaam aslamta calaa maa aslafta wixii aad hormaridoo daaco iyo wanaag ahaa waad nabadgeliday ajarkoodii waa leeda intuu gaal ahaa cibaadada uu sameeyey hadduu qofku islaamo waa xadiis bukhaari iyo muslima xakiim ibnu xisaam oo sadaqaad badan bixin jira oo addoomma xolay jiray markuu islaamaha nabigu ku yidhi aslamta waad nabadgeliday calaa maa aslafta wixii aad hormariday hadday kuu nabadgaleen marka qofku hadduu islaamo waana bukhaari iyo muslim hadduu marka qofku islaamo way u nabadgelayaan wanaagii uu sameeyey laakiin gaalnimo hadduu ku dhimanaayo alla waa ogyahay adduunkuu ku abaalmarin aakhirana habaaan mansuurana laga dhigay koow intaasaa lagu ridin waa koow labo waa mursal waxaanu xadiis musnadaba ma ahanba taasaaba kuu filan maxaa yaele curwa waa taabici aawey waxa weeyaan qofkii uu ka wey waa taabici taasna waa cillada labaad cillada saddexaad wax waa ru'ya falaa xujata fiihaa waa ru'ya ru'yana xukun lagama qaato biijmaaci lmuslimiin waa ru'yatu manaac falaa qiimata laha saddexdaasba waxaa ku jawaabay xaafid ibn xajar xadiiska markuu sharxayo saddexda aan sheegnaba asagaa ku jawaabay wuxuu markuu sharxaya xadiiska shan kun iyo boqol iyo kow shan kun boqol iyo kow jawaab afraaduu ku daraa jirto uu yidhi khusuusiye nabiga inay gooni u taa dhacda ilaa abu daaliba nabigu waa u shafeeca markaasaa naarta moolkeeda laga soo saari abu abu daalib oo gaal ahaaba maadaama nabigu markuu diinta faahfaayay uu difaaci jiray naarta meesha gudaheeda moolkaa laga soo saari meel dhambalaala hoosokaa la keeni ahlunaarka isagaa u cagaa fudud laakiin laga saari marka saasoo kale amay tahay abulahabna saas looga fududeeyey aad dhici kartuu yii laakiin taas waxaa dilaya a'imo badanu siday yidhaahdeen asalka nusuusta cad waxay tahay gaal inaan camal laga aqbalayn marka waa in nas sugan oo haabit ah la helo markaasaa khusuusiyo lagu xambaari kara haddana kan sida xaafidku sheegay mada sugnaba midda labaadna wax ugun laga qaata maahana waa ru'yo qur-aankii daahirkiisiina waa ka soo horjeedaa intaasaa nooga filan taasna intaasaanu gudbayna alxiba alxaalatu weeye bikasri lxaa'i yaa la akriyo muxaramaadka waxay haddaan tirinno muxaramaadka nikaaxa lagu xarimay waa laba qaybood qaar weligoodba waa kaa xaaraam qaarna ilaa muddo laga gaaro qaarka weligood xaaraamta ah waa hooyooyinka hooyada hooyadeed aabbaha hooyadiis ayeeyooyinka hooyooyinkood awowayaalka hooyooyinkiis hooyo kulli waa wada hooyo hooyada aabbaha hooyadiis hooyada hooyadeed kulli waa wada hooyo kor uwa waa kaa xaaraan kan labaadna oo waxa weeya weligood xaaraamta ah albanaad gabdhaha gabadhaad dhashay kay sii dhashay kay sii dhashay kay sii dhashay wiilkaad dhashay gabadhuu dhalay tuu dhalay tuu dhalay wixii gabadho adiga kaa farcamana waa kadaalik saddex waxaa ah al-akhawaad gabdhaha walaalaha ah ama ha kugu aabbiyo hooyo noqoto ama ha kugu aabbo ahaato ama ha kugu hooyo kaliya ahaato waa kaa xaaraan afar waxaa ah banaatuhun gabdhaha walaalahaa dhaleenood adeerka u tahay midda kugu aabbiyo hooyadaa midda kugu aabbaha iyo midda kugu hooyadaa shan waxaa ah banaatulikhwa wiilasha kula dhashay gabdhahay dhaleen ha ahaadeen kuwa adiga kugu aabbiyo hooyaa gabdhay dhaleen kuwa kugu aabahaya kuwa kugu hooyadaa lix waxaa ah alcamaad eedooyinka eeddadaa aabbaha eeddadiis hooyada eeddadeed kulli waa wada eeddo adiga eeddada aabbaha eeddadiis awowgaa eeddadiis hooyadaa eeddadeed kulli eeddoo dhan toddoba waxaa ah alkhaalaad habaryaraha habaryartaa aabbaha habaryartiis hooyadaa habaryarteed kulli toddobadaas nasabkay xaaraan ku yihiin sida ilaahay qur-aanka ku caddeeyey intaasoo kaleetana nuugmada xaggeeday xaaraan ku yihiin xagga nuugmada haddii hooyada islaan aan ahaynu ku nuujido intaasoo kale kaaga xaaraan noqon xagga xidhidkana afara kaaga xaaraan xagga xidhidka oo waxa weeye ummahaatu zawjaad zawjada aad qabto hooyadeed waa kaa xaaraan hooyadeed hooyadeed hooyadeed aabbaheed hooyadiis hooyooyinkeeda dhan wax alla wixii ayada waxa wey ay ka soo farcantay hooyooyinkeedu waa kaa xaaraan marba haddii nikaax gabadha kuu qabto ta labaadna waa banaatuhunna zawjaadka aad qabto gabdhaha ay dhaleen laakiin taasu shardigay leedahay in kaana qad dakhala bihinna wey waa hadduu ninku u galmooday islaanta aad qabto waxa weeyaan gabadha ay dhashay gabadhay sii dhasho tay sii dhasho saas saddex zawjaatu aabbaa aabbayaalka iyo awowayaalka zawjaadkooda waa kaa xaaraan aabbaha islaan kastoo nikaaxba u qabtay yaysan is arag hadduu rabo nikaaxba u qabtay awowayaalkaa oo dhan islaamahay nikaaxsadeen waa kaa xaaraan afar zawjaatu abnaa wiilasha dhashay waxa weeyaan gabdhaha ay guursadeen nikaaxba hadduu u qabtay weligaa waa kaa xaaraan intaas waxay ahaayeen calaa ta'biid weligaa waxaa kaa xaaraanta waxaa kaa xaaraan ah waxa weeyaan intaas aan sheegno xididka xagga nuugmadana waa la midi intoo kalea ka imaahaydeen kuwa wakti ilaa muddo kaa xaaraana waa sideed ukhtu zawja waxa weya islaantaada walaasheed intaad islaantan qabtay xaaraan kaata wa camatuhaa islaanta aad qabto eedadeed intaad midaan qabtay xaaraan kaata wa khaalatuhaa islaanta aad qabto habaryarteed intaad gabadhan qabtay xaaraankaata iyo wal khaamisatu adoo afar qabana mid shanaad waa kaa xaaraan waxay kaa xaaraan tahay inta afartaanu kuu joogaan inta afar kuu joogtay xaaraan kaata waa afar sow ma ahan shan waxaa ah azaaniya zaanigadda intay ka toobad keenayn ay kaa xaaranta inkastoon taas la isku waafaqsanayn wlmuallaqatu alaaan islaamtii aad saddex dalqa ku furtay waa kaa xaaraan ilaa ay nin kale ilaa ay kaa ciddo tirsaydo oo ay nin kale guursaydo oo ninkaas kaleeto u galmoonaayo oo uu furaayo ama uu ka dhimanayo oo ay ka ciddo tirsaydo shantaas ilaa ay soo marto oo kaa xaaraan wlmuxrimatu binusuki gabadhii xaj iyo cumro xirataa waa kaa xaaraan kugu xirmi me intay camalka ka xalaal noqaydo wlmuctadatu min hayrihi adiga ninaan ahayn gabadh ka ciddo tirsayda waa kaa xaaraan ilaa ciddadu dhammaahaydo kugu xirmi me sideedaasna muddadaas wey soo sideed maanaan tiri marka taasna waa xoogaa korka wax laga ogaado alxadiiu saadis bacda alaamia xadiiska sideedeeya laba boqol ka gadaal marwi waxaa laga wariya can abi hurayrata radia allahu canhu qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulu llahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayh wasalam laa yujmacu lama kulmiyo bayna almar'ati islaaniya wa camatihaa eeddadeed gabar iyo eeddadeed lama kulmiyo nikaax laguma kulmi karo addoonnimada looguma wada galmoo karo gabadha eeddadeed aabbaheed la dhalatay iyo gabadha eeddadeed awoogeed la dhalatay waa isku mid waa wada eedda labadaba hadday aabbaheed la dhalatay islaamtu iyo hadday awoogeed la dhalatay waa isku mid waa eeddadeed iyo hadday habar hooyadeed eedda u tahay waa isku mid gabadh ayada eeddadeed aabbaheed eeddadiis hooyadeed eeddadeed waa isku mid walaa bayna almar'ati wa khaalatiha gabar iyo habaryarteedna lama kulmiyo guur laguma kulmiyo habaryarteed oo ayada hooyadeed la dhalatay ama ayaydeed la dhalato hooyadeed habaryar u ah habaryar u ah waa la mid ama aabbaheed ay habaryar u tahay laguma kulmi karo laguma kulmi karo alxadiiu saabic bacda alaaamia marwi waxaa laga wari can cuqbata bni caamir radia allahu canhu qaala cuqbatu bni caamir cuqbata bni caamir ibnu cabas ibni camar ibni cadiy ibnu rifaaqa aljuhani caalim qur-aankuu ku ahaa tafsiirkiisa iyo faraa'idka fasiix aad u fasaaxo badan oo shaacir ah ayuu ahaa waa hijrooday saabiqiintu ka mid ahaa dadka aad min axsan innaasi sawtan bilqur'aani ayuu ahaa konton iyo sideed hijriyadu markay aheedna waa dhintay can cuqbata ibni caamir waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi cuqba qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam qaala rasuululahi rasuulka ilaahi wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam ina ina axaqa shuruudi shuruudda kuwa ugu xaqnimo badan an tuufuu inaad oofidaan bihi maaga maa shaygii weeye istaxlaltum aad ku xalaashateen bihi maaga alfuruuja farjiyaalka ina axaqa shuruudi shuruudda kan ugu xaqnimo badan an tuufuu bihi inaad oofidaan maa shardigii weeye istaxlaltum aad ku xalaashateen bihi shardiga alfuruuja farjiyaalka gabadha iyo wiilku markay isguursanayaan danaa qof walbaa leeyahay guurkan danuu ka leeyahay waxaa dhici karta qof walbaa inuu shardi xirto marka la isguursanayo oo idhaa bishardi sidaasaan isku guursayna shuruuddaa saddexaa loo qaybin qaar inaan la oofayn baatilna ay yihiin guurkuna iska soconaya la isku waafaqsanya haday gabadh shardisato shardi oo ah nikaaxii maqaasidiisii ka soo horjeeda muqtadayaadkii nikaaxa wax ka soo horjeeda hadday shardisato hadday tidhaahdo shardi weeye inaadan ii galmoonayn waa isguursaynaa laakiin waa shardi waxa weeye nikaaxu waa ansaxa laakiin shardigaas waxbay kama jiraan weye waa ijmaac ama waxay leedaha shardi weeye inaadan biil isiinayn waxa weeye saasaan kugu guursanay waa shardi shardigaas markaas waxba kama ansaxaan ila maba isqabaane markii nikaax dhaco biilku waa waajibi markaasay u cafid hadeer hadday maanta cafidna berriday ka laabay hadeer way ka laaban kartaa hadday tidhaahdo shardi waxaa ah haddaad guursato inaanan kula safrayn markaad safrayda ila ninka wuxuu xaq leeyahay markuu safraa islaamihiisa hadduu badan yihiin un u qurceeyo mid wato haddaysan badnayna hal mid ay helen middiisa iska wato marka hadday tiraa bishardi aniga kula safri maa ma wareegi karo anugu waxaasoo dhan nikaaxiibuu ka soo horjeedaa laga yeelima ama asagia wuxuu leeyahay bishardi waa ku guursanaa bishardi waxa weeyaan inaanan habeenna kula soo seexayn inaanan biilna ku siihayn wax mehedan aadan ugu lahayn nikaaxii dhama inaanan wanaag kugula dhaqmay inaad noo shardiyo uu leeyahy waxaas marka wax ni waxaas odhan waa ehel marka ilaa waxay ka soo horjeedaan muqtadayaadka nikaax kaas xagga dhig marka wixii nikaaxa muqtadiyihiisa ka soo horjeedaa shardi saxa maaha shardiga labaad waa la isku waafaqsan yahy in la oofinayo haddii qofka miduhu shardisto wixii muqtadayaadkii nikaaxa ka mid a shardi inaad wanaag ugula dhaqmaydo gabadhiyaa shardisan shardi inaad waxa weya guri fiican i dajaydo shardi inaad dhar fiican ii gadaydo shardi inaad si fiican ii biilanaydo shardi inaad cadaalad noo samaynaydo aniga islaantaad qabto ama asagayaale shardi inaad i addeecaydo aan isku guursanayno waa hadda taas waa muqtadayaadkii nikaaxa waa itifaaq in waajib noqonayo wax la oofiyo lagaa rabana kan ugu waajibnimo badan wey haddaan la shardinna sidiisuu waajib u yahy labadaas xagga dhig waxaa la isku khilaafsan yahay wax wax aan xarqeen waxa weeyaan muqtadayaadka nikaaxa ka mid ahayn muqtadayaadka nikaaxana aan diidayn haddii qofka miduhu shardisto oo misaal gabadhiya waxay shardisatay bishardi inaadan ila guursayn ma ahan inaad furaydo naagtaad qabto taas hadday sharcigaa diiday soo maha waa soo ogaani taas hadday shardisato waa baatil laakiin waxay leedahay shardi weeye inaadan ila guursayn haddee naagma uu qabo marka ama waxay leedahay hadda kadib inaadan ila guursayn anugu aan u dambayhaayo hadduusan qabinna waxay leedahay inaadan ila guursayn waa shardi ama waxay shardisatay waxay leedahay addoon inaadan ila yeelin ama waxay shardisatay magaaladan aan rabaa inaad ugu dhaqdo bishardi inaadan magaalo kale igadejay aniga waxaan rabaa magaaladaanan rabaa inaan ku noolaado inaadan meel kale ii rarayn ka warraban taas hadday shardisato taas hadday shardisato khilaafaa ka jira shaaficiyadoo kale imaamu shaafici si nas ah umka wuxuu ku leeyahay eber wey shuruuddaas wax kama jiraan wey waxa weeyaan nikaaxna waa sugnaanaa haddii inta shuruuddaas ay gabadhu xidhatay meherkeeda wax laga dhimayna mehru mithila yeelan nikaaxuna waa sugnaana daan awal meherka wax laga dhimina meherkeedia u waajibay shuruuddaasna waa kama jiraan imaam maali halkaasuu ka bixin imaam shaafici imaam shaafici iyo imaam axmed bin xambal iyo qayrkood alimaam alawsaaci sufyaan athawri abu xaniifa iyo a'imo kale waxay leeyihiin gabadhu hadday shardisato lamana u guursan karo waxa weeye magaaladana kama rabi karo addoonna lama yeelan karo shuruuddaas kulli waa waajib in loo oofiyo xadiidkana sariixu ku yahy waxa weye in gabadha shuruuddeeda loo oofiyo haddaan shuruuddu laba shay lama oofiyo sideeda muqtadayaadka nikaaxa wixii ka soo horjeeda waa soo sheegay wixii nas ku soo arooro kitaabka alle iyo sunnadu xarimeen in la xalaaleeyo na waa lama ogola ama wixii kitaabkii sunnadu xalaaleeyo in la xarimo marka waxay leeyihin shuruuddan waa la oofin sida saxiixana waa sidaas dambe oo sufyaan thawri iyo awsaaci ay ku tageen oo ah gabadhu hadday marka hore ninka ku shardido oy tiraa ilama guursan kartid lama guursan karo hadday ku shardido magaaladaanaad ugu dhaqeen magaalo kale iima rari kartid uma rari karo waa sidaas sidaas saxiixa waxaana ayidaya cumar ibnu khadaaba sanad saxiixay uga sugantah cumar ibnu khadaab a loo soo wada dacwooday ninaa usoo dacwooday gabadhan magaaladan igama rari kartid ay igu aan ku guursado yii shardigaas waa ka yeelay anigiina hadda danaan ka yeesho magaalada inaan ka gugaan rabaaho magaalo kalaan rabaa go-aankaasaan qaata inay raacdaan rabaa iyadoona diidan waxa weeye cumar ibnu khadaab wuxuu yidhi lahaa sharduhaa shardigeedii ay leedahay sababtoo ah waxa weeyaan muslimiinta xuquuqdooda waxaa kala gooya waa shardiga almuslimuuna calaa shuruudihim muslimiinta shuruuddooda kala goyda sidaasuu cumar u xukmiyey saxaabada kaleetona lagama hayo sanad saxiix oo khilaafsan asaaniid daciifa maahan marka nabiga mideeda kale xadiidkan haddaan ku fasirno xadiidkan wax ku fasiraa laleeyahy qofkii yidhaahdaa shuruuddaasu laazimime waxay ku fasirayaan waa inaad guri fiican i dejido biilkayga isiinaydo ee taas haddaysan shardinba waa iska waajibay xadiidka macno yeelan ma marka xadiisku wax macnaa yeelan ma sababtoo ah shuruudda ay leeyihiin waa la oofinaa haddaysan shardin waajib weyn xadiidkan macnihiisiyaa la rabaa marka waa macno ka dheeraada xadiidkan saas darteeda gabadha muslimadaa hadday marka hore shardido sidaas weeye wiilkuna sidaasoo kale shuruuda hadduu shardiba saa haduu yidhaha meeshaan waa shardi waxaan kugu guursanaa magaalo alla magaaladan ku dejiyo ad ii raace oy marka hore ku guursato waa waa waajib inay u raacdo isna waa waajib inay u raacdo marka muslimiintu shuruuddooda waa in la oofiya wax shardiga oo la oofiyana kan ugu waajibnimo badan waa wixii lagu xalaashaday farjigaas islaameed الحديث الثاني بعد 300 حديث كسيده يا صدح بقول كغال مروي وحا لغا وريي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى واريبي عن الشقار شقار كواريب شقار محل الى اسغا فسرين والشقار الشقار ان يزوج الرجل منك وانه اغوريو ابنته غبديس على أن يزوجه إن كان كان أقوريه ابنته قبليسا والحال ليس بينهما بحدود الصداق مهر صنعاني شقار نكاح لرضا حاران تاوحو يهي لبا أعب إني لولا قبضات إصناف صدان ويرانيه قبض على يسير قبض إذا كسينا مهرنا وحويا عنا مهر ويالي ما أبنه ويالي marka gabadha masuuliyadeeda aabaha waxa loogu dhiibay inuu ayada ku ilaaliyo hadda asaga ku banaystay soo ma jeedin isaga ku daraystay taas lama ogola waana xaaraan nikaxna maaha waxaas waxa weeyaan gabadhan dan asaga uu leeyahay isagoo ilaalayn danteeda waa inuu u fiiriya nikaaxa sidaasna ma xirmo waana baatil haddii laba aabe ay labada gabdhood kala bedeshaan waa sidaas hadalkan oo tafsiirka shiqaarka ama nabiga hadalkiisa mise waa saxaabiga hadalkiisa labadaba way sheegeen muxadisiinku laakiin sida uu yidhi ibnulmulaaqin raximahullah wuxuu yidhi wakayfa maa kaana ama xadiis marfuuca ha noqdo ama ha noqdo hadalkan saxaabiga waa tafsiir saxiixa oo waafaqsan waxa weyn ahlulisaan alcarabiya waxay sheegeen hadduu qowlkii rasuulka yahay waa sidii la rabay hadduu qowlka saxaabiga yahayna waa maqbuul maxaa yeele isagaa hadalkan u aqoon badan shiqaar isagaa nabiga ka wariyey marka shiqaar waa nuucaas in laba gabdhood laysku bedesho waana xaaraan nikaax diinka ilahay salkulena maaha ee lafdiga xadiiska oo dhacaya gabadhiisa wuxuu weeye shardi ma ahan siday culimmadu isku waafaqeen haddii uu yidhaha walaashayaan kuu guuraa walaasha iyo guuri waa lamid waa xaaraan gabadh laba gabdhood kastoo laisku bedesho xaaraan hal maado laga hadli maa gabadhan ninuu u guuriyo meherkeedii xuduuddeedii waa la ilaaliyay marta muu asna u baahda uu yidhi niyo gabadhaaba isii taasuma soo gelaydo shiqaar maaha shiqaar maahan kaas laakiin marka hore in laisku dhaafsado oo lagu kala bedesho weeye waxaa xaaraanta alxadiidu taasic bacda alaaamia xadiiska sagaal iyo saddex boqol ka gadaal marwiyi waxaa laga wariy can caliy bna abi aalib radia allahu canhu ana nebiya nabiga sala allahu calayh wasalam naha waa reebay can nikaaxi lmutca nikaaxa mucada nikaaxa mucada waxaa la yidhaahdaa nikaaxa mu'aqadka ah نكاح الرجل المرأة إلى أجل مسمى نكاح مؤقت ونكاح وقت الله يري وحويان واتني مقال قفك إمام مسافر كاها مركز قبر له شو كده لما مع الموضة ربعين شوقه لما لا سيسخبيننا ساسا سكولة نكاحي أما بلا نشوقه ربعولي أما السنة ليش أنا لبا سنة شوقه ربع لبا سنة سيسخبينه ولي لبا سنة كده ما أطول نكاح وإسكاده معنا فرين وما باحنا مركز يدير هوان ديري سنة يدير هوان كالتقى نكاحاس awal iskii islaamka waa jiray markii dambena waa la xarimay taxriim mu'abbad ah waana zino mana banaana markii dambe cabdullahi ibn cabbaas oo ogeyn in la xarimay ayaan fadwaday kadibna waa ka laab waa ka laab marka ijmaac weeye inuu xaaraam yahay raafidadaa qabta shiicada caawa meeshu hoydo kii aayatullaahiyaba caawa waxa wey miduu la seexan waana ka tegi hadhow berri laba soddon sano kadib ama labaatan sano isagoo socdu imaan magaaladii gabadhii uu habeenkii dhalay ma yaqaan uu iska la seexan ilaa habeenkii calool gashay markaasuu leey caaw gabarha la ii keeno ku yimaado aayatullahi la yimid gabarha loo geeyo aayatullahi yaalkaas wuxooda waa shayaadiintaas dhaqankooda weeye marka waa zine oo maxdi ah ee wax diinka ilaahay meel ka soo gala maaha waana zino عن علي بن علي عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى وارد عن نكاح المتعه يوم خيبر ايوه ريبه وعن لحوم الحمور دميرها يلكودنا وارد دميرها الاهليه اهل كلورس دميرها او غوري جوجتان اون حمار وحشiga aan ahayn kuwan dadku ay tartaan ah kuwaasna waa xarimay nabiga sal la ala sl marka waa xaaraan waana ijmaac raafidana hadda awlaysan ayagu khilaaf iyo khilaaf la-aan wax macna awlaysan lahayn shayaadiin meel fadhida wey الحديث العاشر بعد 300 حديث كتبنا صدح بقول كجلال مروي وحل غير عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم قال وحيري لا تنكح الايم غروب لما غوريو حتى تستعمر الى امر لويديو غبر غروب اه لما غوري كرو الى امر لويديو هذا صغير تهينا لما غوري كرو غروب هذا قنجا تهينا لما غوري كرو الى امر لويديو مر هذا غروب ilaa waxa dhici karta gabadha iyadoo saqiira inta la guursado iyadoo saqiira la furo waa iska dhici karta marka ama saqiir haato ama qaangaar haato gabar garooba lama guuri karo waa xaaraan iyadoon amar la weydiin ayaduna ma guursan karto iyadoon weligeedu nikaaxin iyadoon weligeedu nikaaxin nikaax ma haysato hadday nin iska raacdo ee nikaax la-aanay kula joogta weliguna isagoon iyada ka idban ma nikaaxi karo ma nikaaxi karo haddii uu nikaax isku dayo inuu nikaaxiyana waxa weeye nikaax meeshaas kama jiro hadday diido ma ka jiro nikaax xadiis saxiixa ayaa tusaya xadiidkii waxa weeyaan khamsa binti khidaan alansaariya aabbaheedaa guuriya iyadoo garoob ah waa diiday nabigay u timid nabigu nikaaxeedi waa celiy xadiiska bukhaari uu ku yaalla ma banaana taas waa mid walaa tunkaxu lbikru gabadha bikaaradaa lama guuriyo taas waana ijmac xadiiskeeduna waa kaasa gabar bikaarana lama guuriyo weligeedu ma guuri karo xataa tusta'dana ilaa la idan weydiiyo gabadha bikaarada iyadana lama nikaaxi karo ilaa idan la weydiiyo marka aabbaheed nikaaxinaa waa inuu idan weydiiyo ilaa maandhay maku nikaaxiyaa markay ogolaatuu nikaaxi kara meeshaas kala qaadida ku jirta gabadha bikradaa hadday tahay gabar saqiir ah oo aan mumayis ahayn hal sanayba jirtaaba ijmaac wey waa la nikaaxi karaa hayla amar xaa laga weydiina qof hal sano jirta ama laba sana jirta ama saddexay jirta ama afara jirta ama shan ama lix mumayisna ma aha xaa amar laga weydiina caaisho iyadoo waxaa la nikaaxiyey lix sano jirta marka lix sanay jirteen miyaa la amar weydiin qof lix sano jira guur ay wax weyn uu ka ogi marka gabadha saqiirkaa aabbaheed iyo awoogeed waa nikaaxi karaan cid kale ma nikaaxi karto walaalkeed iyo ma nikaaxinayaan aabbaheed iyo awoogeed aa nikaaxi kara hadday saqiir tahay laakiin gabadhii bikaaradaas hadday qaangaar tahay oy wax kala fahmaydo lama nikaaxi karo ilaa la guuriyo ilaa idan la weydiiyo ma la nikaaxi karo iyadoona ma nikaaxsan karto nin ma guursan karto ilaa weligeedu nikaaxiyo oo nikaax sharciyahoo kale hadda maba jiro qaaluu waxay leedahay yaa rasuulallahi rasuulka allow kayfa idmuha idankeed waa see gabadha iyada garoobka waxaa laydhi amara laga raba idan lagama rabo amar waa inay bixido ay hadasho oy tiraa halay nikaaxiyo laakiin gabadha bikaarada waxaa laga rabaa idan amar lagama rabo qaala nabigu wuxuu yidhi antaskuta waa inay aamusto maandhaaya waa ku nikaaxa ninkaasaan ku siinaa shib haddaysan booyin muujin hadday murugo iyo booyin muujido waxa weeye waa diid laakiin hadday shib iska tiraahdo gabar waa xishoone gabar yar waxa weye waa la nikaaxina waa calaamatu sukuut aamus waa calaamatu rida wey aamus calaamatu rida wey marka waa la gurin hadday aamusto hadday hadda hadashana kaba sii fiican gabadha marka waa la isla ogol yahay aabbaheed iyo awoogeed qofaan ahayn gabar bikaaraa inuusan ijbaari karin oo uusan ninku qasbi karin laakiin aabbaha iyo awoogu ma ijbaari karaan aabbaha dhalan taas khilaafaa ka jira shaaficiyadoo kale waxay leeyiin waa ijbaari karaan laakiin sida sawaabka ah ma ijbaari karo waxaana tusaa xadiidka nasaa-i oo waxa weeyaan uu leeyahay nabiga sala allahu calay wasalam gabarh aabeed idan la-aan nikaaxiya loo keeno waa kala eriyey kan abi daawuudna wuxuu leeyahay nabiga khiyaarusi wuxuu leeyahay khiyaar adleer xaafid ibn xajar xadiistaas markuu isku soo arooriyey wuxuu yihi yuqawi bacduhaa bacda xadiistaas xoogaa wa isxoojinay xooga yeelanay haddii ay isxoojido kuwaasu midkan saxiixa oo bukhaari iyo muslimna lagu daro gabar qaangaar ah in la yidhaahdo ninka waa lagugu qasbaa diinkii nabiga ka mid maaha mana lagu qasbi karo dii lagu qasbana ma nikaaxsana ma nikaaxsana sida sawaabka waa sidaas ma nikaaxsana dii lagu qasbo ma nikaaxsana waa in saas la ogaado sababtoo ah meherku ma ahan laba cawo iyo usbuuc wax la wada joogayo waxaa loogu talagelayaa nolol dheer oy dhici karto in isla duqubaan ilaa ay kala dhintaan marka qof lagu qasbay qof ma la noolaan karaa cimrigiisa waa wax la yaab leh wax la yaab leh wey cimriga qasab ku noolow wax la fahmi kara maaha marka waxa weeye waa in ilaahay looga bado oon gabdhaha la qasbin diinkaana la khilaafin الحديث الحادي عشر بعد 300 حديث ككوب يطنيه صدح بقول كغال المروي وحلي وري عن عائشه رضي الله عنها قالت عائشه وحي تري جاءت امراه الرفاعه القرظي رفاعه القرظي اسلامتي سي ايا اوتني الى النبي نبي صلى الله عليه وسلم فجاءت وحي تري كنت انا وحنها عند رفاعه القرظي رفاعي غير قرظ ايانها اتي سمعنا من كيس يقبي جري ويه فطلقني وإفري فطلقني وإفري وإفري فبطت واجوي دلاقي دلاقي صدقني دلقضاتي قدام بيدا كاد دعدي marka dalaaq go'ay weeye oo isun dib u rajciyeysan karin fatazawajtu waxaan guursaday bacda bacdigiis cabdiraxmaan ibni zabiir bifatxi zayd cabdiraxmaan ibni zabiir وإنما وحكر معها معه لجنكي سنوحا هذا مثل هدبة الثوب مرضى فرق إذا أكل هدبة وحل هذا مرضى فرق إذا أن سميسنين أو دمت عالية مريا قول واحد رسول الله صلى الله عليه وسلم أدوم لويلة فرق وأدوم أن سميسنين مرق لقدك دم تاسو كيتو أيوي لنك وأننا معناها أود يتبر لهين وأننا تبر لهينو وحويان دم تاسو كيوي أكتس وحا هذا وإنما وحكى لما أهل معه لجنكيس وحا هذا مثل هدبة الثوب مرضى فرق ذوك له فتبسم وعده لعدين رسول الله رسولك الله صلى الله عليه وسلم وكو قصر ومعناها بهذا كانوا كلبنا ضدك وكح الشوضة لكن وحويان أمددين وكما إنكرين ومحي واحد شيء إذا مرده نبي سببتو أه حقوق شرعيها وأحيرا مركة حقي أولى بها إلي سيدا صفل أشيرته een waxyaalaha laga xishoodo hadii xukun sharci uu ku xiran yahayna qofku inuu cadeeyo waa min diin si xukun ku soo baxo waa min diin ee la dhimay waxa waxaas absheegayda la dhimay dileerana diinkiis cadaan wa qaala wuxuu nabigu yiri waa fahmay marka inay ninkii hore rabtay inay ku laabato wa qaala nabigu wuxuu turiidiina ma waxaad rabtaa in tarji inaad ku laabato ilaa rifaaca laa ma ku laaba kartid xataa taduuqi ilaa aad dhedhamido cusaylatahu malab yarowgiisa wayaduuqa asaguna uu dhadhamiyo cusaylata ki malab yarowgaaga waa inaad macnaha isku galmootaan oo golmo rasmiyahu dhacdo sidaas markaasaa la yidhahdaa guuraa dhacay haddaad markaas uu kaa dhinto ama uu kufuraad ninkii hore ku laaban karta marka halkaas waxaa ka caddaaday xataa tankixa zawjan hayraha tankixa islaantii ninkii hore saddex dalqo tii ugu dambeeyey ay ku kala tageen nin labaad hadday guursato xalaal ninkii hore weli uma ahan ilaa uu u galmoodo oo markaas uu ama ka dhinto ama ay kala tagaan oy ka ciddo tirsato markaasay xalaal u noqon karta ee nikaax mujarada xalaal ugu noqon maydo nikaax mujarada xalaal ugu noqon maydo qaalad waxay tihi caaisha wa abuubakrna cindahu nabiga agtiisuu joogay wa khaalid ibnu saciidna bilbaabi albaabkuu joogay yantadiru wuxuu sugaya an yu'dana lahu in loo fasaxo فنادى ودواقي خالد يا أبا بكر ألا تسمع إلى هذه مواضع الإسلام تنقلي ما تجر به وحي لجهرد عند رسول الله ويد لكن أبو بكر نكبر ريبين نبقنا كبر ريبين مركا وإن حق سبنات وإيسان وحوي انقلب قليل والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد